rajo wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin waddan ka mida dalalka caalamka oo aan xabaalo lahayn talow dadka dhinto xaggee la geeya wallahi jaanay dee weyn anigu waayo aragnimaan ka karoorsaday intii aan joogay halkan haye waxyaalaha kugu cusbaanaya waxa weeye dee mayd hal sanna jo is- iska oolaya oon la aasayn waxaad arkaysaa mararka qaar marka dadka la aasaya ee dadka islaamka is aasayaan Mhm.
iilka i- iilku xabaashu iilba ma leh waxaa kale oo aan idiin hayaa qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysi aanu la yeelannay fanaanka nimcaan hilaac jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad ku lahayd agteyda anoon diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclay qudhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo qaybta dambe ee barnaamijka ayaynu kaga bogan doonaa sidoo kale waxaan idiin hayaa qodobo kale oo xiiso badan oo aad ku maqli doontaan caawa iyo cawayska aynu ku hormarna ee dunidan aynu joogno waxaa ka jira dhaqamo iyo caadooyin aad u kala fog qaarkood markaad maqasho la yaab bay kugu ridayaan horay soomaalidu u tidhi caraba camal leh heesna waxaa ku jirtay waxaad ceebta u taqaan dad bay camalkooda tahay la islama yaabe eh waa la isku waaye qaataa waddan ka mida dalalka caalamka ayaa sanad dhan ku soo jiray baroordiiq toddobaadkanna waxaa ka socda xaflado ama munaasabado kala duwan oo dadka badankiisu waxay xidhan yihiin dhar madow waxaa la wareejinayaa kildhi dahaba oo kolna miis saddex geesood lee lagu qaadayo marna la saarayo dooni dahab ka samaysan arrimahaasi aynu soo sheegnay iyo qaar kaloo badani waxay dalka taylan si xidhiidha uga socdaan laga soo bilaabo shan iyo labaatankii bishan oktoobar sheekadaasi oo aad u xiiso badan waxaan ka waraystay ilyaas cabdi carte oo ka mida dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee waddankaasi wax ku bartay haatanna ku sugan magaalada bangkok ee dalkaasi taylan ilyaas bal sheekadaa noo faahfaahi horta saanay waxay ku saabsanaayeen xafladahani waxay ahay xaflado diiniya oo boqortooy boqortooyada loogu baroordiqayo marka een, waxaa geeriyooday sanad ka hor boqor xukumayay wadankan thailand oo muddo aada u dheer xukumayay islamarkaana ahaa boqor aada iyo aada dadku ay u jeclaayeenoo saameyn ku lahaa nolosha iyo dhaqaalaha iyo arrimaha diinta iyo siyaasadda laftigeeda saameyn buu ku lahaan jiray waan marka gartay marka boqorkan sanadka waa intee boqor.
leeg buu waddanka ka soo ahaa boqor wuxuu ahaa toddobaatan sannadood buu soo xukumayay imanka boqortooyada waan isagoo gartay sideed iyo toban jirana uu qabtay wadanka marka sanad ka Sax.
hor intaa meydkiisu halkuu yaalay horta sanadkaasiba waxay boqortooyadu shaacisay inay baroodiiq wadanku galo marka qasri ka mida qasriyadan magaalada bangkok uu ku lahaa buu yaalay Waa halkaasaa loogu baroordiiqi jiray loogu dacayn jiray waa la booqanayaa markaa meydkiisii markaa waa la booqanayay sanadkaa waa la booqanayay eh, wadankana baroordiiq waa la geliyey tacsi wax kasta dhulkaa la dhigay eh, xafladaha waa la yareeyey musiga waa la yareeyey xataa graduation cermonygii eh, jaamacadaha waa la joojiyey qaar baa la baajiyeyba eh, tacsida awgeed waan gartay Ee, war- warbaahinta qaar kuwan printingkaha qaar baa bilaa color laga dhigay si ay tacsida uga qayb qaataan waan gartay marka sanad baa ka soo wareegay xilligii eh, la gubi lahaabaa la soo gaadhay maalmahan ugu dambeeyey eh, laga soo bilaabo shan iyo labaatankii oktoobar waxaan Sax.
ka arkayay warbaahinta waddankaasi ilyaasow eh, keldhi yaroo dahaba iyo wax kaloo la Sax.
walwaalayo bal alaabtaas nooga sheekee sidee waxay maxay ku saabsan yihiin Een, horta saanay nidaamkan loo aasayey ama een, boqorka xabaashiisa u dhacaysa waxay ahayd een, dhaqan ay kasoo dhaxleen boqortooyooyinkii hore marka boqortooyooyinkii waxay waxay lahaan jireen nidaam ay iska dhaxleen oo loo aaso eh, ama loo gubo waa la gubaabe een, meydka reer boqor marka een, boqor ka mida boqoradaas hore ayaa wuxuu lahaa wuxuu curiyey een, baalka yare doonta u eeg ee lagu qaadayo xilliga oo isaguna dahab ahaa Een, mid kalena wuxuu curiyey isaguna baar yaroo kale oo saddex lugood lahoo lagu qaadayo xilliga isaguna mar gooniya kadib si taxadir leh oo istaba istaba ayaa loo wadayaa kulba meel baa la geenayay qasriga kamid a xilligaa marka xilligu wuxuu kusii dhowaanayey een, goobta lagu gubayo oo loo yaqaan ro- royal crimentarian loo yaqaan marka dadkan dharka madmadoobina maxay ahaayeen Een, dadkani waxay ahaayeen dadweynihii oo dhan shuruud baa lagu xidhay qawaaniinta ciddii raacda unbaa gelaysay goobtan ayuu ka dhacayay gudniinka boqorku waa garta ama qasrigan marka dadka waxaa lagu xukumay inuu qofku soo xidho dhar madow raggu shaad iyo surwaal madow si formala oo rasmiya usoo labistaan qofkii hareer timaha laftigooda aan midaba la marin waa la celinayay qofkii midab mariya qofkii aan dhar madow xidhnayn kama u qayb gelen waa la celinayay kii cirada ka Ee, waran xataa- ka cirada leh ma laga celinaya mise wuu soo madoobay ma isagu isagu waa xagga hore laakiin wixii qofku decoration isku sameeyo isqurxin iyo waxa uu isku sameeyo waa lama ogolayn sper bartiskoo dhan un baan la ogolayn laakiin wixii naturally waa caadi ha wixii natural waa okay waan garta marka xataa shaarubaha ragga wa- wa- waxa la lahaa lasoo xiro iyaga laftigooda waan garta marka sidaasay u socotay qawaaninta qofkii buuxiyey unbaa gelaya xagga hore ee qasriga ee markaa taxsiidu ka dhacaysay intaa kadib ee, goormaa la gubayaa Een, waxaa la gubay khamiistii saddexdii galabnimo ee, saacadda xaggaygan ee, ama bangkok waan garta marka waxa waxa een, xildhiga qaaday oo geeyey een, boqorka imika cusub oo inankiisiiya ayaa geeyey goobta lagu gubayo markii uu dhigay ayuu gubniinkuna markaa dhacay waan garta kadib markaa een, wixii ka dambeeyey waxay ahayd boqorku uu tegey een, uu- haddana uu soo noqday si caadiya ayuu ubax u dhigay taxsida ah waxa dhigaya inankiisa imika boqorka ah waa boqorkan cusub imika oo inankiisiiya markaa kadib dambaskii ninkaa gubtay ee la gubay xaabadii iyo isagii wixii dambas ka dhacay ayaa Sax.
kildhiga lagu shubay soo sidaa ma ayaa xildhigaa lagu qaaday dahabka weli ma lagu shubay markaa mise dambaskii banaanku yaalaa waa lagu shubay khamiistii sideedii habeenimo ayaa xildhigai haddana loo geeyey wufuuddii caalamka ka timid ee ka qayb gelaysay tactida oo iyaguna halkaa kusii salaamadeen ku macasalaameeyeen markaa jimcihii een, wixii lala luudayay muu hayn een, jirhkii boqorka dhintay ee waxay ahayd dambaskii Sh- wixii la waday ilaa xalay ilaa imika la wado ilaa maanta oo een, ayaa la waday Een, waxay ahayd un waa dambaskii ka hadhay hadhaagii een, maydka markii la gubay dambaska markaa goormaa la xaraynaya meel la dhigaya mise waa la qubaya baddaa lagu shubaya Een, maantadan waxaa socday xa- een, xaflad gaar oo iyaduna een, niman monkiya oo culimadooda diinta ee buddhismka ah imanayay way dambaskay markaa u ducaynayeen way way barakeynayeen kadib wuxuu ku dambeyn doonaa dambasku laba een, tambal ama macbad oo ay leeyihiin een, diintan buddhismku oo ku yaala een, magaalada bangkok oo iyagu aaminsan yihiin thailand inay yihiin macbadada ugu yacnihii xagga diinta ugu muhiimsan waan inay garta yihiin kuwaasaa la dhigaya halkaasaa la dhigi doonaa marka halkaa ma mad- mad- meydadka o dhan baa lagu kaydiyaa dambaskooda mise waa wixii boqorada ka yimaada qoysaskooda si gaara waxaa loo dhigaa een, qoyska een, ilmo boqor ayaa la dhigaa inta badan qof kastoo ka dhintay joogiisi halkaasu yaalaa macnaha kildhigii dambaskiisa lagu shubay xilligii dambaskiisa dahab ahaa halkaas u yaala waan garta halkaas u yaala eliyaa sooca raba camal lehe dee maadaama dadkii dhar madmadow loo wada xidhay maalmahan ay gubista socotay dee malaha waxaan malanaya adiguna imika markaad ila hadlaysid suud madow baad xidhan tahay
sahnay horta anigu waa anigii ka qayb galay waa haye anigii tegay anigoo dharkaygii madoobaa xiran goobta waa joogay een, khamiistii waan garta marka horta magaaladu iyadu gebigeeduba dan bay ahayd wax socday ma jirin ganacsigu waa la hakiyey xataa dukaamada adeega ee ugu yaryar ee seven iyo lebanka ee caadiga ah hahe Een, waxay u muujinayeen yacnihii qadarinoo way xidheenba waan Ee, garta moolalka iyo dukaanada caanka ah ee wadankuna ee bangkok gaar ahaan Mhm.
way xidhnaayeen waan garta Een, dee dawladuna fasax bay ahayd wadanka gebigiisuba dan buu ahaa marka goobta waad yaabaysay makhluuqa jooga saaray ee dharka xidhan yihiin ee wax kale arkaynin madow un mooyaane aan wax kale arkayn waan marka garta goobta waxaa joogay ee, dad cunto bixinaya bilaasha haye oo wadooyinka taxnaa oo meel walba ku ku siinaya oo kula baraya biyo iyo cunto marka waad yaabaysay saaray meeshu say ahayd
Ee, wadankii mar haddii dadkii la gubayo oo dadka diinta buudhiska haysta ay ugu badan yihiin dabcan dad yar oo muslimiina ku nool wadanka oo u dhashay muslimiin badan oo daafaca caalamka ka timidna oo dee sidaadaasoo kale qaar waxbarasho u jooga iyo qaar ganacsi u jooga iyo qaar basi ee, dad muslimiina wadankii ku nool iyaga meydkooda sidee la yeelaa ma la gubaa ma la aasaa sidee wax la yeelaa wallaahi saaray horta een, dhinaca furfurnaanta diinta iyo ee, isku dulqaadashada iyo waxaasi aad iyo aad buu sarreeya xaggan haye marka een, cid kastaaba waa lakum diinikum oo markaas khaasatan dadkan islaamkii nidaamkoodii islaamiga ahaa bay maraan waxaad arkaysaa mararka qaar marka dadka la aasaya ee dadka islaamka is aasayaan Mhm.
iilka i- iilku xabaashu iilba ma leh in lamaba la Ee, leexinayaba in lama leexinayo xalaal bilaashtii unbaa la qodaya wax jilibkaaga ka hooseeya oo Maxaa- gaaban maxaasaa loo yeelayaa sababtu waxay yidhahdaan waxaa la gaadhayaa biyo biyaha dhow marka haddaa xabaashii la israa qoda oo dhulkii la qodo biyaaba meeshii soo gelaya markaaba biyaaba soo fatahaya dabeetoo in yarun bay qodaan halkaas un bay dhigaan oo sanduuqii bay ku ridaan qofka qofkii sanduuq baa lagu ridayaa ha qofkii sanduuqii waa lagu ridayaa sanduuqun baa la dhex dhigaa meeshuna waa dhoobo inta badan waa dhoobo nidaam dhoobo ah bay ku aasaan marka dushuunbaa dhoobadii laga marinaya waxa kor soo taagan oo xabaal yaro kuusani meeshii ma jirto ma jirto inta badan inta badan ma jirto Waa dhul inkastoo siman.
dhulku wada doog yahay dee oo aad arkayn baxbaal dhulkii waa simayi doogna waa ka dulbaxaa ha waa kain baad moodaysaa mararka qaar xabaalahooda qofkii muslimkana marka la aasayo inta sanduuqa ayar lagu riduunbaa dee barkada ayar la dhex dhigayaa un un ba- halkaas un baa la dhex dhigaya xabaal bilaash si aada u qodmeenba wallahi shaaray dee horta xafladaha sida anigu waayo aragnimo aan ka karoorsaday intii aan joogay halkan haye waayo waxyaalaha kuga cusbaanaya waxa weeye dee mayd hal sanna jo- is- iska oolaya oon la aasayn boqorkii oo kule anigu xilkii lama wareegayo ilaa la aaso oo la gubo maydka waan gartay marka islaantiisii boqorka ma nooleyd mise way dhimatay iyadu Een, way nooshahay bo- boqorka xaaskiisa way nooshahay iyo caruurtiisii yaa dubaalaya marka wallahi su-aashaasi waa su-aal adag tahay laakiin kolley haddii dee du- dumaal ay leeyihiin ma soo dhaafaysa ilma boqor haye waan gartay aada iyo aad baad u mahadsan tahay waanu kaaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah adiga mahadsan saara
inta aynaan jalleecin dhinaca halabuurka iyo heesaaga oo marti noogu yahay fanaanka nimcaan hilaac waxaan idiin hayaa maanse kooban oo laga sameeyey qiso runa oo weliba nooceedu aada ugu badan yahay dadka soomaalida xilligan haatan la joogo sheekadan waxaa la yidhaahdaa sawir dhoofay waxay ku saabsan tahay nin dhallinyaro ah oo la joogay qoyskiisa oo waalidkii wixii ay hayaan aanay waxba weligii ka hagran jaamacad buu ka soo baxay aadna han weyn baa loogu qabay balse habeen madow ayuu tahriib ku jeexay oo safaaradda magafaha iska dhiibay reerkoodii markay maqleen mashaqada wiilkoodu ku jiro ayay duunyo mood iyo nool wixii ay lahaayeen xaraash ugu jiideen waana laga badbaadiyey wiilkii sidaasi ayaanu yurub ku galay maalmo kadib markuu tiiftii socdaalka dheer ka soo gaadhay uu ka soo kabtay ayuu wiilkii maalin kasta sawir uu meel yaroo doog leh amaba daar dheer isku soo sawiray soo dhigaa baraha bulshada hadda garo aabihii iyo hooyadii facebook ma laha oo waa looga sheekeeyaa uun in wiilkiisii sawiradiisi halkan lagu arkay waxaa taasi ka sii daran ninkii dhoofay toddobaad kasta xaflad buu taagan yahay mas-uuliyiin lasii dhowaynayo qaar lasoo dhowaynayo xus loo samaynayo dowlad hebel sanad guuradii magaalo hebla ninkaasi maba xaflad waayo balse wax ma barto ma shaqaysto waalidkiina wuxuu ku soo taray iska daaya xataa lama soo xidhiidho dareenkii aabbihii ayay haddaba maansadani ku timi waxaa hal abuuray oo inoo haya maxamed maxamed cabdi oo ku magac dheer maxamed haykal maxamed haatan wuxuu ku nool yahay dalka britain suugaantiisa oo aan kala dhicinna barnaamijyadeena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa balse caawa ha inoo mariyo maansada sawir dhoofay isagoo sareerihii ku nool haybad iyo saahid oo sulubka ruulkeeda iyo sixin ku iidaantaa sumcad iyo karaamana qaboo saami la dhahay ninkii subax sarmaado tahriib suudan ugu jeexay intuu saba axmaarada dhex maray orodka siigeeyey suudaan kolku dhowr habeen sahay kasii qaatay tiyootaha sabeeya iyo ninkii siisa lagu qaaday markii suudaan tagan baa waxaa la- lagu sii qaadaa een, saara gaari moogta halkaasa gaari laga saaraa kaani dheeraynaya hay markaasuu tiyootaha sabeeyey ninkii siise lagu qaaday safar adag intuu galay ninkii tacbirsooyaamay suudiga cadceedii ninkii sabarmadoobaaday turmi iyo ninkii gaajo iyo oo la saxariiray saxaraha kolkuu tegey ninkii sinicmaryaadaayey magafuhu ninkii uu suntaday soortana ku diiday magafuhu ninkii uu suntaday soortana u diiday ninkii uu silsiladiiya ku xidhay siriqa qoortiisa sargada iyo ninkii dhebiga iyo suunka lagu duugay ee suuxay goortii xadhkaha soohan lagu giijay sumuc iyo ninkii sabrad iyo soorba lagu waabshay seeftii bilaawaha kolkii dhuunta laga saaray suuban hooyadii iyo ninkii isagal u ooyeysay ninkii markii layidhi de waxaasu dhib a haysto nimanbaa halkaa ku haysta baa layidhi de islaantii iyo hablihii markii loo sheegay dee waad garan karaysaa caloolxumada moogtee marka hooyadii iyo walaashiisa galba ninkii ay baroorta isku dareen haa dee maaragtay dhibtaa dee jirta moogtee suuban hooyadii iyo ninkii isagal u ooyeysay buri sidii ay ka sheegeen kolkaan siixan kari waayey sarka dhaban alle ilki ninkaan salalay een toosay sikinkii yimaadaba ninkii solayey maankayga siniin iyo xigaalay ninkaan suuqa uga meeray gacal iyo sokeeyaba ninkaan saadka uga doonay saaskii rugtaydiiyo ninkaan sagarada u iibshay sumalkii ninkii aan urgida sayladda u geeyey ee aan ku saaciday wixii sacadku goynaayey saatir mahadi weeye kolkuu siximadii fuulay seerigii badweyntana ka baxay si alle weeyaane haddii uu saldhigay meesha uu saarka uga yeedhay waxtar baan sugayay inuu magac sarreeyaaye sababta u haajiriyey raggii eedda laga saaray siyaasiga dalkiisii qarribay moodna sarabeeyey sunta nimanka beeree xigtada kala saraynaya bahortada kuwaa kala safay haybu kala socay saboolnimada ragga noogu wacan saaca naga guuray inuu sawd u doono iyaga maanta gacan siiyo oo uu saraakiil ka dhiga maanku sixi waaye malaha way saxeen oo ninkuba waa siloon yahay isagoo ku saaqiday qurbaha oon sad kala haysan haddii uu taswiir soogo inuusa waxba meel keeno oo uu salaantiina gabay waa ka saaburiye sawir dhoofi weeye maxaa saaka kaga taali buri ninku dee saantiisin buu fogeeyey Sawir intaa dhoof.
udhaafi waayey ha maxaa dee kaga taali buri maaragtay bal ha maxaa ku tiriya ay kale bal adigu ninkaas dee qiyaas odaygii ilaahay baa yaabu keenay wallay waa siday tahayba ha aad buu u mahadsan yahay maxamed haykal haatanna waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o eda jabuuti sagal saciid faarax oo inoo haysa qaybtii saddexaad ee waraysigii ay la yeelatay fanaanka nimcaan hilaac waxaanay ku bilowday qaybtan heesaaga jacaylka ku badan ma aduu jacaylka kugu badnaa mise abwaanadaa jacayl kuu dhiibta horta niyo aniguna waan jeclahay hees jacayl inaan u qaado waayo hees jacayl markaa soo saarto boqol qof waxa kula soo hadlaya ana iga socota ana iga socota markaas islaada soo soomaalidu waa wada tabcaan ummadiiba bahalkan jacayl la yidhaahdo u wada dabray heesta markaad qaaday kugu commentiga badneyd ee dadku waa tee Een, waxa weeyaan hees la yidhaa jacaylkii qabyoobay Ah, waxaa iskale een, cabdirasaaq axmed cidiid jeylaani oo nimanka turki wada joognay Eh, waa nin aad u ereya fiican Een, ka abwaan ahaana een, maanta ah dadka ugu darajada fiican ku jira Aad, aad, aad. koley niyahow jeylaani wuxuu iska lahaa qiso taxanaa waad arag heesihiisa waad arag jacaylkii qabyoobay nolosha cusub heestii ahayd naafada caashiqa adduunka waxa weeyaan heesu wuxuu lahaa midba mid ka daran tahay marka xaggiisa u badan tahay heestaasi tan hadda jacaylkii qabiyoobay kale say ku socotaa
ha waa qisadii taxanaha unbay daba socotaa jira laakiinse waa heesta ah, waxa weeyaan ugu saamaynta badneyd intii dambe
jacaylkii qabiyoobay maxaad naga maqashiin
ha waa kaa maqashiinayaan ja jacaylkii qabyoobay nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliyaay anoon diidin diidin diidin qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclaye qudhani qofkii ay jeclaye waayahan kala qariyayo
codkaaga inla inaad in la joojiyo ma ma kuma qabanayso oo dad ku maasan tahay
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliya qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliya anaa diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkii ay jeclay ku dhani qofkii ay jeclay waayaha kala qariyayo anaa diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkii ay jeclay qudhani qofkii ay jeclay waayaha kala qariyayo wadnigii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareen qasbaayayo sanada qatanay darteede naftiga yeeshe quso
waxa weeyaan heestaasi meel waxay gaadhay intii aan la rabnay in ka sarraysa boqol jeer shuudbaag waalan baan kaga soo noqday heestan hadda een, een, heestan kale uu qaado et- ninka la yidhaahdo b k dad badan ay yidhaahdeen waxay ku socotaa hodan iyo waxay ku- een, mursal ogaanta ma wax ayay ku socotaa mise waa qisa abwaan ku dhacday horta niyo soomaalidu waqtiyada qaar waxaa waxa weeyaan waa weyn dhaku garaadle waxaan xasuustaa ama haddii aad aragto waqtigan barnaamijka u fadhinay b k wuxuu afkiisa ka sheegay heestan inay tahay qiso ku socota oo ah ka- wuxuu leeyahay cabdixamed caydiid jaylaani cabdirasaaq xamed caydiid jaylaani ummadani niyahow dhanka wax ka eegama horta garan waaye qisada heestan nin odayaa iskulo la sheegay oo isagoo een, anagu masraxii fadhinaa barnaamijka lagu qabanayay buu b k leeyahay war sidan u dhacaysa heestiyo jaylaani buu ku socotaa laakiinse soomaalidu xaggan ay wax kasoo maleegtaan garan waaye Mar- marka waxaad leedahay dadkan ay dusha ka saareen wax shaqo kuma laha ha dee wax shaqo kuma laha midda kale een, waa ciyaal youtube-kaas ka badan hal marba wax lagu qoraya waa heestii saasaas ku socotay tabtii baa la wada qaadanaya ma la socotaa marka heestaasi ah, laakiin waxaa jirta mursal xilliga heesta la qaaday hor dadku waa saa sheegtayoo waxbay cabiraan oo dadku kulligood b h d bay iska haystaan uma bahna mix loo sharaxo dadku waxay yidhahdaan reactionka uu bixinayo een, micnihii een, heesta markuu qaadayo qaabka jirkiisu siduu yahay siduu ama wejigiisa ama macnaha een, dadku waxay yidhahdaan mursal waxaa mudaa heesta inuu ka xanaaqsan yahay oo kale
horta niyo waxaa jirta waktigaanu heesta u fadhinay eh, barnaamijkaanu fadhinay markay heesta soo gashay waxay heesta keliya in wa hogaaminaynay barnaamijkaa sanadka baxaya yani waxaan ka wada heesta ugu qiimaha badan ee anaku wadanay ba ahayd kooxdoo dhan waa lasoo wada ogaa nolosha cusub heestaasi heesta waxay ahayd number one aan kusoo lasoo shir fadhiisanay waktiga wada shaqayn fiican baa jirtay oo laisku wada niyad furnaa Een, waxaan iminkana soo kala dhexgalna mu jirin waxay ahayd heesta aan lasoo shir tagnay waxay ahayd xidigaha geeska iyo b k wax shaqa anaga isagu waanu turjumaynay een, dareenka laakiin siniyo walo habeenka dhaxan fara badan jirtay nin si gaara kaamarad horta mursal u qabatay ummadana tiimun bay ka tallaabo halkun bay tallaabada ka qaadeen ya laakiin marka waxaa isku so-aaday een, qaabkii sawirku u qabtay mursal horta jelani aniga fankayga wuxuu ku leeyahay labada heesood ugu qiimaha badan leh Een, labada heesoodba een, waxaa la xameeyey saaxiibkay b k Een, b k waa nin aad u laxmo fiican gabagabada heesteed noo soo qaban Een, baxda v o a Een, waxaa dabcan waa markii labaad mise waa markii saddexaad aan- aan kulanno Een, aad baan u salaamayaa adiga sagaal ahaan waa ku salaamayaa Een, waxaan kaloo aad u salaamayaa aniga familigayga cilmo cabdiraxmaan sidoo kale waxaan ka salaamayaa xaaskayga oon aad u jeclahay Een, wiilkayga cabdiraxmaan kulley ma soo koobi karo dhammaan ummadda soomaaliyeed aad baan u salaamayaa hees waxaa soo qabanayaa aan aad u jeclahay dawalow aanu baran bogaan samarku yidho isugu leeyahay
wallow waanu baran bogaan samirku yidhi wallow baahidii jirka weli ka tirin wallow aan bartay muuqashadu ka tin heestaasi ayaannu guud ahaanba barnaamijka cawayska washington oo toddobaadkan ku soo gebagabeynaynaa intaynu mar kala kulmayno waa sahre ciida nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wallow aanay bilaneyn bilaneyn qalbigii ka bixin wallow weli burqanayaaan ma badan indhuhu wallow aan basrahay bilisku jeclahay walohaanay bilaneyn bilaneyn qalbigii ka bixin walo weli burqanayaan ilma badan indhuhu walo aan basrahay bilisku jeclahay kolkaan baryada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafteen waa baajeen may bogsoon nafteen waa baajeen kolkaan barashada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafteen waa baajeen may bogsoon nafteen waa baajeen